habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinaana kuwada ugu waaweyn ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgal kula wareegay aan idhaahda howlgal ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka banbeed rafaayana ka soo baxayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku baaqay in si deg dega loo kala dhex galo colaad beeleedka ka soconayo qayba ka mid a gobolka shabeellada degmada axmarweyne oo maanta laga dhagax dhigay waddo interlog ah shirka madasha ururada bulshada rayidka iyo weliba hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka akhbaaraadka dibadda aad warka iyaga habeen ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn israa'iil oo duqeymo horle ka fulisay marinka khasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen isniina saddexlabaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun saddexlabaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwada ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan xildhibaano iyo odayaal dhaqameed ku sugan magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay waxgaradka beelaha dega gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya inay ku baxaan colaad beeleed dhowrkii maalmoode lasoo dhaafay ka taagneed gobolka shabeellada dhexe cabdisamed cilmi cabdi ayaa warkan soo diray shabeelle iyo qaar ka mid a waxgaradka magaalada beledweyne ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay ka qayb qaadato joojinta dagaal beeleedyada ka socda gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan daahir maxamed cali iyo xildhibaan cabdiqaadir abuubakar dhagweyne oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle si kulul ayay uga hadleen dagaalada kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka soomaaliya ayay ugu baaqeen inay halkaasi geyso ciidamo islamarkaana ay kala dhex dhigto beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe mid labaad waxaa leeyahay dadka walaalaha oo isku jira shabeellada dhexe ee beelaha walaalaha ah walaalayaalow siyaasada idigu dhex jirta waan u jeedin waxa idigu dhex jira siyaasadda ka samaynaya meesha dowlad idin dhex gasha oo statekan ahuna ma jiri ayaga isu kiin dhibaateena kalawaantooda dadka uqaasha ah oo madaxweyne sheekh shariif uu meesha uu horeeyo dadka la dhex galo ta kale midow dhex waxaan leeyahay meesha saraakiil macquulaha joogta meeshaan madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeen fiican ma joogaan oo hadday joogaan adigay ku garab istaagla madaxweynuhu saraakiil macquulaha joogta ayaga u tixraac oo dadka kala celiya dhe intaasaan taas leeyahay waxaan rabaa halkaan inaan tacsi uga diro dadkii xalay lagu laayay iyo macalimiintii iyo ardadii lagu laayay meesha la yidhaahdo meesha dagaalku ka jira waxaan leenahay horta wixii dhinta allah u naxariisto waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga jeediyo waxgaradka mudulood waxaan leeyahay maamul iyo ehel iyo dowladnimo dadkiina kala celiyaa ma jiree waxgaradka iyo culummada iyo aqoonyahanku intayna gacmahooda isku dhammeen ku baxa culummada iyo duubabka iyo odayaasha dhaqanka waxaan codsanaynaa inay arrintaas ay dhabar ku xirtaan inay dadkaas istila ay kala celiyaan dowladdii hadda iyadoo dagaal al-shabaab lagu jiro dadkeeda argagixisu gumaadaysa tiri dowladdii dhaxan xiriirka waa u jarraynde amba waa diidno waa dhibaa qabnaa yidhine dad isku laaynaa meeshaas kala celi karaane inay dadka isku diraanay rabaan waxaan leenahay arrintaa dadka waxgaradka iyo aqoonyahanada iyo culimaadiinka waxaan leenahay ku baxa war adukuna walaalayaalow cadow ka darana idi haystee culimmadiinna iyo waxgaradkiina iyo aqoonyahanintiinna ha iska dilinina walaalwaalo ha iska dilinina in dad ardaya iyo dad culumaa iyo dad aqoonyahanee la dila wax ka soo baxaya ma jiraan arrintaasna dadka waxgaradka waxaan usoo jeedinayaa inay ku baxaan nabadoon xaraare iyo korneel yaakshiid oo ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan iyaguna dhankooda waxay ku baaqeen in si shuruudla-aana loo joojiyo dagaalada islamarkaana waxay baaqu direen dowladda federaalka soomaaliya
waxaan ku leeyahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya isagaa nin hadda waxgarto ah nin wax loo sheegana maaha waaba nin hadduu allahu yidhaahdo aragtidiisu ku filan tahay dadkaas walaalaha nahay diriskana nahay ku magacaaban beesha abgaal isbaabicinayo aqaladii iyo xoolahay lahaayeen gacmahooda iskaga gudayo waxaan leeyahay dad odayaala oo waxgarato oo dagaalkaas dabdamid ku samayso ha u soo diro
shirka madasha ururada bulshada rayidka iyo weliba hay-adaha dowladda ayaa maanta ka furmeen magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan ay ku dhammaystirayso wariyahayaga safi cusmaan ururada bulshada rayidka iyo haydaha dowladda kaasi oo maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi wasiiro kale oo ka tirsan dowladda xildhibaano mas-uuliyiin ka socota ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf badan oo lagu casumay madashan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cali daruur macalin ayaa ugu horeyn furay shirkan isaga oo soo dhaweyn u fidiyey dadkii kasoo qayb galay madashan maadaama ay shirkani soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya cismaan muxdiin shaatax ayaa sheegay in madashan ay isku soo dhaweyneyso ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda waxaan rabaa keliya fursadda aan haysano maanta iyo berito oo shirkan aan ugu wada hadli doono qaabka aan wada shaqeyn lahayn hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidku inay aas-aaskeeda marka hore ay noo naqdaan shuruuc aan ku wada shaqeyn in la helo oo tilmaamayo waxa cid walbaba aan markaa ay qabanayso amaba ay inay qabato ay tahay iyo xaduudka la kala leeyahay iyo sidii aan anaga dhexdeena isku maamuli lahayn dowladdana aan aan u wada shaqeyn lahayn aad iyo aad ay muhiim u tahay arrintaa waxaan ka rajeynaynaa arrintaasna in maaragta waxyaabaha shirka soo baxaayo ay qayb ka noqoto qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay ayaa dhankooda madashan iyo faa-iidadeeda ka hadlay bulshada rayidku waa lugahay aad u fidsadeen waxaa waaye masaaxadii oo dhan masaaxadii dowladda shaqadii dowladda iyo tii ay lahaayeen labadaba iyagaa isku baahiyey dowladnimada markay soo noolaatay marka ishkaal waxaa yimid ah dhulkii ay isku fidiyeen bulshada rayidka ah dowladdii iyo dadka dowladda xilalka loo dhiibayo inta badan gaar ahaan dadka qurbaha ka yimid oo waddankaan sii joogi jirin maskaxdooda ay ku qafilan tahay dowladdu inay wax walba leedahay wax kalena aysan jirin sidii laisugu keeni lahaa conflict baa ka dhaca adag xaqiiqda waxay tahay dowlad ma jiri karto haddaynan bulsho lahayn dowladu waxay dowlad ku tahay waa bulshada dowladu hadday marka bulsho lahayn ma jiri karto sidaas si lamida bulsho rayid ama bulshona ma jiri karto haddaynan dowlad lahayn sababtoo ayaduna inay arrimihii bulsho rayid ay qabato haddaadan helin wax ku bartati gareeyo haddaadan helin wax dunida aqoonsi ama kugu xiro ama tacaamul kugu xiro haddaadan helin ayadoo lafteeda ma shaqayn karto marka waa labo shay oo aad isugu baahan ee aanan sina u kala maarmin marka waxaan bogaadinaanay adkeena mar kale in isfahanka iyo platformkan ee wasaaradda iyo wasiir axmed fiqi ay noo furay
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga safi cusmaan geesta kaleetana bayaan ayaa laga soo saaray shirka culummada soomaaliyeed ee ahlu sunna waal-jamaaca oo maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada muqdisho maantana lasoo gabagabeeyey wariyahayaga cabdisalaam jula shaakir oo ka qaybgala ayaa warbixinta warkan ku eegaya shir culummada soomaaliyeed ee ahlusunna waal-jamaaca maalmihii lasoo dhaafay ugu socday magaalada muqdisho kuna saabsanaa u hiilinta dagaalka dalka lagu xoreynayo ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaa kulankan gabagabadiisa ka qaybgalay wasiiro culimada udiin mashaayiq golaha sare culimmada soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee culimmada ahlusunna waal-jamaaca waxaana madasha shirkan gabagabadiisa ku sugnaa wasiirkii hore ee diinta iyo oqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cali rooble cumar cali rooble wasiirkii hore ee wasaaradda diinta iyo oqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeynba sheegay in dagaalka dalka looga xoroonayo al-shabaab uu yahay jihaad bulshada iyo culimmada ayuuna ugu baaqay in furimaha dagaalka tagaan si ay u garab istaagaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira al-shabaab waxaan ku jirnaa maanta halkaan loo yimiday inaan shuhadadeeni dhimatayna ay u naxariisaan dhahno loona qur-aan afriyo inta noolna jihaadka ay ku jirto nala garab istaago wajahidu fillaahi xaqa jihaadih waddankeenu maraaxil kala duwan oo soo maray xagga jihaadka la fiqiyaa isticmaalkii waa laga soo jihaaday meelo badanoo la soo maray laakiin jihaadka ugu cislaay ee khawaarij laga galo ayaa dalkeenu ka socda jihaadkaas mararka qaarkood waxaa midafaa dagaal hadda bilowdooda laga dhigaayo labada kun iyo sideedii sideedii wiil ee magaalada gurcaal ka bilowday jihaadka maalintaas jihaad ku bilowday ayaa maanta socda shuhado fara badan oo dad dalkan iyo dadkan iyo guurka macnawiga fadhiyaha ayaa kusoo shahiiday awaarigi berigaasay baxday waxaan rabnaa inaan sidaas aan ula socono midkii hadda ahaana taqyiidu ahaa kaasaa lagu hagiidaayo waxaan rabnaa walaalayaalow jihaadkaas maalintaas soo bilowday weli socda dowladaynu si dardara maanta ay ku bilowday ay ku socoto madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu farmanjiif yahay xafiiskiisa isu ku shaqeyn aad ka warqabtaan ahlusunna waljamaacana ay dagaalka ku wada guda jirto ay maaragtay meel walba hogaaminayso inaan ayidna ayaan u baahan yahay dagaalkaas oo kayna joogaa meel kasta joogaa ay furimahan sidooda dareemi karno midkeena indhoolka midkeena jiiska inuu furimaha tagaan gudoomiyaha golaha sare ee culimmada soomaaliyeed sheekh aadan abuubakar cismaan ayaa goobta ka sheegay muhiimadda ay leedahay midnimada labaad iyo mar saddexaad iyo kun jeer baxaan rabaa inaan culimadooda hoosta u xariiro inaan u istaagno midnimada ummaddan aan ku horkacno guusheeda in ku jirtana aan dareensiino ummaddan qaybteeda hore waxay ku soo guulaysatay midnimo iyo wadajir maanta waxaan waa kaga baahan yahay midnimo iyo wadajir haddii ilaah ilmo jazaakum allahu khayran da'digeyna weligiisma waxaan ka dhigi jirnay aan ka carini jirnay khilaafka meel kasta uu ku yimaado haba haba haba yaraadee khilaafi khayr ma laha dhihi jirin culimadooda هذا ينال خلاف غير ملحة مرك خلاف يو يو يو عن سنة دينا من ما يو سعد كي يزقلب سنتا ugu dambeyn waxaa la akhriyey bayaan laga soo saaray shirka culimmada soomaaliyeed ee ahlusunna waljamaaca shircina maamudinta ahlusunna waljamaaca uga socday magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo saddexda bisha tobnaad laba kun labaatan iyo saddex
codkaasi wuxuu dambeeyey warkii waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir gudaana warkii habeen adacawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysata ee waanaginta ciddu warkayagu seego waxay dib kaga lihi karaan barahan internetka nabadgelyo
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talal hel